life. You're listening to Jazz from the Heart of America here on VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah bisha mey waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan ku soo qaadanayno dowrka abwaanada da'yarta ah iyo dhaqanka soomaalida dhibbaa jiray oo na helay dhaawac waa na gaarayaa dhaqaaluhu waa lumaa adaa dhigi kara hanka xisaabta adaa dhagtiya waxaa tahay ruux wax dhiga misana dhoohan oo ka maqan dhulkiisii qiymihii iyo wixii dheef eebba dhigay walaalkayga dhoohanoo wixii dhacay way dhaceen maxay u dhaceen hadhihi ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka dadka turkiga ayaa hadda maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashada ku-celiska ah iyadoo madaxweyne rajab dayib erdogan oo u muuqdo in dalkaasi uu sii maamuli doono ilaa labada kun iyo siddeed iyo labaatanka hogaamiyaha dalkan ka tirsan xulafada neto ayaa been ka dhigay saadaashii dadka isaga dhaleeceeya isagoo natiijadii wareegii koowaad ee doorashadii afar iyo tobankii mey ka codad badnaa hogaamiyaha mucaaradka kamaal kilshdaruglu kilshdaruglu ayaa waxaa ku midaysan isbahaysiga mucaaradka ah oo ku midoobay ama ay ku midoobeen xubno horay xulafo ula ahaa erdogan kuwo calmaaniyiin ah iyo kuwo islaamiyiin ah taageerayaasha mucaaradka ayaa u arka doorashadan mid muhiim u ah in dalka laga badbaadiyo inuu gacanta u galo hogaamiye macangag ah laakiin erdogan ayaa wareegii koowaad awooday inuu soo hooyo natiijo uu waxyar uun kaga hooseeyey tiradii ay qasabka ahayd inuu ku guulaysto ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday magaalada kiif habeenkii xalay laakiin inta badan diyaaradahaasi ayaa la soo riday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ukrain afartan ka mid ah konton iyo afar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ayaa beegsaday caasimadda waxaana ku dhintay laba qof iyadoo saddex qof ay ku dhaawacmeen ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in duqaymihii ugu cuslaa tan iyo markii uu ruushku ku duulay dalkaasi bishii febraayo ee labada kun iyo sideed iyo waa labadii kun iyo labaiyo labaatankii ay afar iyo toban diyaarado dronis ah ku duqeeyeen caasimadda ukrain ukrain ayaa sheegtay in weerarka wararka hordhaca ah ay sheegayaan in ilaa afartan diyaaradaha daroniska ah la burburiyey warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana idinla socodsiinaya khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada nairobi waxaana marti iigu ah barnaamijka ismaaciil geelle gabayre iyo bashiir calisalaad daacad oo ka mid ah dhallinyarada dhinaca halabuurka dhaqanka soomaalida ee ku nool magaalada nairobi soo dhowaada marka hore daacad baan siinaya bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aali sayidina muxamedin wasaxbihi wasalem aad baad u mahadsan tahay walaal khadar adiga iyo dhammaan bahda v o a qaybta afka soomaaliga waa idiin mahad celinaya waana dhowaahitaankii soomaalka waa mahadsantaha qadar xareed adiga iyo bahda v o a waana ku dhownaha barnaamijka khadar xareedow aada u mahadsan tahay anigu horta waxaan ku jiraa dhalinyarada aadka oola socota social mediaha iyo dhacdooyinkiisa waxaa jira iyadoo aan xilligan la gaarin hadda aan joogno ayaan laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaa jirtay maanse aan sameeyey oo la yidhaahdo bargo waxaan is idhaahdaa mararka qaar waxyaalihii xilligaas anigu aan arkahayey ama aan ka fakarhayey waxay ahaayeen wax hordhac ah laakiin ayagii baa la joogaa Eh, soomaalidu halka shay oo markii dhaqan uu burburay yani dalkii soomaaliya oo dowladdiisii iyo awooddiisii ay burburdhay burburkii wuxuu saameeyey dhinac walba halka shay oo u dhaqnaa wuxuu ahaa afka oo dadka soomaaliga ah ee af soomaaliga dee isku sibay u wada garanayeen oo afkaa dhaqnaa hadda waxaad moodaa markaan isagii baa dhimasha ku socota ama weerar xuni ku socda Eh, aad baa xaggii dhaqanka usii lumayaa aad baan waxaan runtii dhaqanka soomaaliga iyo sharafkiisa midna qayb ka ahayn ayaa hadda aada ugu soo badanay maxaa ka mid ah maasadaas Eh, maansada bargo waxaa ka mid ahaa xilliyaho ummadayda qofba shay ku bargooyey in badaha ka tilowdo dhoofkii aad ku bargoysay dharag casho ku baahood jacaylkii ku bargoysay kuwa heesa bilaabood laxankii ku bargoysay iyo qoysas qaylo bilaabood furiinkii ku bargoysay dowlad baal isu taagtood ictiraafkii ku bargoysay mid kaloo barbar taallood nabadii ku bargoysay niman biima ahaayo jihaad aad ku bargoysay dhalintii wuxuu yidhi dhalintii bulshadaydu afkii aad ku bargoysay yacni af soomaaligu inuu bargo ku yahay dad badan oo waxaad dareemaysaa marka waxaa kaloo arkaysaa een, markaad fiirisid dhallinyarada soomaalida ah, waxaa jira dhallinyaro dhaqankii haysta oo fahansan oo ka sheekeynaya sida hadda idinkoo kaleeto iyo dhallinyaro kale oo geeska kale taagan oo een, social mediaha markaa fiirisid soo bandhigaya een, waxyaabo lid ku ah dhaqanka soomaaliga oo kale marka een, maxaa isleedahay maxaa isbedelay dhallinyarada maxaa sidaa u kala fogeeyay Een, xaqiiqatan waa dadku bini aadankahi isku fikir ma ahan iyadoo laga yaabo marka horeba in aysan fikirka isku si dadku wax u qaadanin Ee, midda kale waxaa jirta ababinta waalidku marka ilmaha ku ababiyaan ee, dhaqankoodii kula dadaalaan juhdi ku bixiyaan ee, waxaa badanaa dhacda inay ayaguna dhaqankooda muhiimad siiyaan Een, sidoo kale ee, dadka ku barbaara bey-ada dadku ku barbaaro iyaduna waa ay saamaysaa qofka hadduu ku barbaaro bey-a dhaqanka ka fog iyo dadka iyo deegaankiisii uu ka soo jeeda asal ahaan ka fogoo kale qurbaha wiilash ilmaha ku dhashoo kale waa ay adag tahay in lagu adkeeyo maahane oo judi lagu bixiyo maahane in ay dhaqankooda toos ula qabsadaan waa adagta marka waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a marka hore ilaahi subxana wa tacaala dadka isku si wax u tusin qofka adduunka adduunka waxaa ka mid a waxa aa haysato adoo waxaad haysato eh, haysan kara wax kale lama raadiso Ee, daacadow een, maasadaadii dhowhan maxay ka hadlaysa Eh, maansadan dhoohan wakhtigeedu wuu dheeraa Eh, xilli horay ahayd laakiin waxay ahayd dhaliil aan markaa u jeedinayay dhallinyarada iyo tale aan siinay Eh, dhoohan erayadeedii waxaa ka mid ahaa haddaan kaaga soo qaato isma dhaafto labadii dhaqanku dhaqankuu mideeyaa isma dhiiba ruuxii wacdigiisu dhee- wacdigiisa dheefsada kama dhicin dalkaagii waxaad uga dhaqaaqdaa walaalkayga dhoohanoo wixii dhacay way dhiceen maxay u dhaceen ha dhihin dhacdada xalay dhalay ka noqo ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman oo aan dhicin dhibbaa jiray oo na helay dhaawac waa na gaarayaa dhaqaaluhu waa lumaa adaa dhigi kara hanka xisaabta adaa dhatiya waxaa tahay ruux wax dhiga misana dhe- misana dhoohan oo ka maqan dhulkiisii qiimihii iyo wixii dheef eebba dhigay walaalkayga dhoohanoo wixii dhacay way dhaceen maxay u dhaceen ha dhihin dhacdada xalay dhalay ka noqo ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman aan dhicin Ee, maansaas way dheerayd xilligeeduna weliba wuu fogaayo waxay ahayd maansa aan sameeyey 2014kii maxaa kugu dhaliyay marka inaad hal abuurtid Ee, laba sababood baa maansadaas igu dhaliyey midda koowaad waxay ahayd xilli ee, tahriibayaal fara badan oo soomaali u badnaa ay badda ku weecdeen oo inta dooni la degtay ay aad aad u fara badani halkaa ku baabi'een Ee, dalka gudihiisana ay ka jireen colaado aada u khariban oo kuwo ku dhisan ee, diin iyo kuwo ku dhisan ee, mabaadi kaleeto siyaasadeed iyo kuwo qabyaalad ku dhisan intaba ay ka jireen intaas oo dhibaata labada qaybood saddexda qaybood aan kuu sheegayba waxa ka qayb qaadanayeen waxay ahaayeen dhallinyaro Ee, inta badan odayaashu dagaalada waa soo huriyaana ma galaan Ee, siyaasiyiintu waa huriyaana ma galaan Ee, waxa tahriibaya inta badan uma badna qof siyaasiya iyo oday midna uma badne waa dhallinyaro oo badaha ku dhammaanaya ama qabiilka wax isu laynayo la isku dirayaahi yacni qolo walba dagaalada dhacaya iyo kharibaadda iyo burburka dhacaya hurinta waxaa iska leh siyaasiyiin iyo odayaal danley ah oo iyagu maanta meel ay ku noolaadaan noloshooda maanta ee keliya ka fakeraya waxa laakiin baaba'aya waxa dhimanaya waxa dhaawacmayo naafoobaya waa dhallinyaro waxa la iska horkeenaya labada dhinacba waxa dhimanaya waa dhallinyaro waa dhallinyaro waxa waaye kuwii garabka isa siin lahaa iscaawin lahaa wax wada difaacan lahaa wax wada qabsan lahaa ah ee waxaa laga yaabaa dadka qaarkood maanta hadday arkaan aniga khatar xareed oo wada socnaynaya haddaan horta kaale ee khatar xareed iyo abwandaacad waa wada socdaan ee maxaa different maxay muxuu interestiga ay ku wada socdaan yacni ma ka fekerayaan inaan aniga khatar xareed wada dhalannay aan laba nin walaalaan nahay soomaali wada nahay isku dhaqana isku diina isku af ah isku dal ah yacni mid kaleetana way jirtaayo ummadda soomaaliyeed ee qabaa'ilka soomaalida haddaad raadiso qof soomaali ah un qof soomaali ah waxba hayn heli maysid taariikhdaas dib u raadi ma helaysid ha ku dhasho n f d ha ku dhasho waxa la yidhaahdo etoobiya iyo kelinka ha ku dhasho jabuuti ha joogo soomaaliyadii labadii gobol oo horo midoobay oo somalilan iyo soomaaliya oo isku tegey qaybtuu raba ha joogo laakiin xidi calanka shanta gees leh mid ka mid ah qof jooga midka ugu shisheeyo qof jooga haddaad isku raadisa waxbaa isu galay sababtu waxa waaye waxaa keenaya waxa waaye soomaalidu ee waa dad wada dhashay isdhalay isku dhaqan ah ee waxa dadka isu keenana waa raximka oo waa hooyada sababtu waxa weeye ee khadar xareed baa wuxuu ka tegey nairobi hargeysuu tegey gabar buu ku guursaday wiil bay dhashay wiilkaas reer hargeysa waa u reabtay wiilkii markuu yimaado joogo nairobi ama yani for example baan uga socdaa nairobi markuu yimaado waa reer nairobi iyo northeastern markuu tago somalilandna waa reer abti reer nairobi iyo reer jigjiga waa dad wada dhashay oo waa isla reer adeer iyo reer abti markuu inta dadka joogtaana waa intaas qof walba marka waa abti adeer ina abti dumaashi seedi sodog qof aan qof soomaali ah ama xidid laahayn ama rixim laahayn ma jiro
gabayga bermageydo haddaan qayb ka mida waxyar ka soo qabto waxa uu leeyahay soomaalidu dagaal lagu hirtamo kama hanuunaane haybhayb qabiil bay waqoo dabada haysteene haydaaro dheer diide iyo hoos wax ugu sheege adduunyadu wax ay ka hormartay uu hanqal taagaane ha yeeshee habdhaqan bay lahayd hagar la-aaneede hannaan iyo halbeegyay lahayd oo hufnaan badane hiddo iyo heshiisay lahayd loo hogaansamoe haybsooc la saaray lahayd kii hareer mare kii dhaqanka ka leexda waa la haybsoocon jiray waxaa jira habraac laga tagood badi halmaamteen adoo hodana gaajana ku hayn oodan hori weynin hasha kuu irmaaniyo ratigaad haamanka u saarto marna kuma habboonaan inaad hilib ka doontaay geedaha midkii haraca iyo dhaxanta kii hooya ama kii haruur kuu dhale lagu hamuungooyo marna kuma habboonaan inaad hagar u goosaayay meeshaan u socda waa tana marka dadka qaarkii baa la hufayo dadka qaarkii baa la hufayo heerarkaas maro eh waxaa jira haldoor aan la dilin lagana haybaysto oo cuqubada kahari aawadeed looga hajiray mar waa heenka qoyskao dhan iyo lama huraankiiyo marna waa halbowlaha jirkaoo dhiigga horiyo haddaan kuu hal tiriyana dadkay ugu horreeyaane hal abuurka sugaanhayaha hees ku nabadeeya hidodhowrka odayaasha iyo shiiq hanuun wariya ergo nabadda howsheed ku jirae wada heshiisdoona mid hubkiisa dhiibiyo socdaal hooga dhacay mooga waa midka isdhiibay ama kii ama inanlayaal hoos harsada haybta qola gaara waa midka familka ku nool familada qaarka ah midka habaaro keentiyo miskiin lagu hagoogtaaba midka lagu hagoogtoo waryaan la taaban iyo midkii ahay maganta aad iyo aad hooyihii caruurtooda iyo lama hujuumaanka hiddaheenna lama taaban jirin heer kastoy tahaye iminkana halyay noqoy ninkii shacab halaagaay dhallinyarada halabuurka suugaanta leh sida idinkoo kaleeto sidee uga qayb qaadan karaan inay wax ka bedelaan bulshada soomaalida gaar ahaan dhinaca dhaqanka oo kale waa mahadsantahay kolley dhallinyaradaasu waxa ay adeegsanhayaan waa afkooda hub ma haystaan ay bulshadii ku hanuuninayaan hal waddo ku qaadsiinayaan afkoodana waxa uu uga qayb qaadan karaa markii ayaga laftigoodu ay haystaan meel ay ku tiirsan yihiin dhallinyaradu markay dowladnimo iyo dhabar ay ku tiirsan yihiin helayaan wax badan ay ku dhiiranayaan sida hobolladii soomaaliya oo kale wax badanay hergeli karaan markii ay ku tiirsan yihiin laftigooda la siiyo fursad qaybihii waxbarashada oo kale la yidhaahdo mutacalimiin macalimiinka noqda iskuuladii oo dadkii bara dhaqankii iyo hidihii bara markii la yidhaahdo ama ha dhallin yaraado qofku ama oday ha ahaadee qofkii bahda suugaanta ka mid ah hadii la yidhahdo dadka dhaqankooda bar oo fursad loo siiyo oo qolyaha waxbarashada fursad u siiyaan iyadana waa uga qayb qaadan karaan iyaga laftigooda dhiirigelin markay garab haystaan ha noqoto bulshadii bulshooyinta bulshooyintu soomaalida maasha allah waa dad isdhiirigeliya laakiin sistamka dawliga ahayo dadka dhiirigeli lahayo ciddii haldoor ah oo bulshada wax u sheegaysa taabageli lahay ayaa badanaa halkaasay arrintu ka weecsan tahay waana haddase xaaladday ku jiraan waa lama huraan mana aamusi kartidoo dhacdooyinka iyo qaladaadkii waad ujeedaa wax kugu dhiirogelinayo awood kugu siisanayana ma jirto marka taadana qabso bulshadaadana ha ka dhexbino sidaa u waani karto u waani waayo waxaa jira maansaan gabay la yidhaahda dersi oo ka mid a gabayadayda waan raba inaan dhowr eray waa muhiima kaaga soo qaado khadaxarido gabaygaas dersi baa la yidhaahdaayo eeyeysa waxaa ka mid a durdur iyo haddii aad bad iyo webi dabaal siiso daliig iyo haddii aad dhaqmiyo ooma kala daasho doofaarku weligii marnaba daahir noqon maayo daliilkii ilaah iyo xaqiyo aayadaha diinta daliilkii ilaah iyo xaqiyo aayadaha diinta digniin iyo wacdiba abid haddii aad la daba joogto dembiiluhu xumaatiya marnaba khalaadka dayn maayo meeshaan u socdaa waa laba qolo oo meeshaanahoo si gaar ah aniga aan isleeyahay aragtidayda dabamaro waad garanaysaa dabamaro ninkii laasintee toosu soco diido deegaanta roobka iyo cagmaradaadka iyo rayska doog iyo barwaaqiya xareed caasha dari maayo dee waxay u baahan tahay in in badan daciifnima ninkay daashatee doqonahee liita darajiya habmaamuus kastiyo dahab hadduu siiyo dabcigiisa ruux kale marnaba doorin kari maayo digdiglaha afmiishaarka iyo diradiraalowga daanka iyo haddii aan la jabin lowga diriqiisa docka yeerku weligii marnaba muranka dayn maayo soomaalida waxa aadka u dhibaateeyey waa dadka la yidhaahdo ama digdiglaha afmiishaarka ama dockayeerka dockayeerku waxa waaye qofka dadka isku dira oo yacni adigu warkaa qaadayaa wuxuu u geynayaa ismaaciil ismaaciil buu ka soo qaadayaa wax uu ka faa'iidayana lama arko digdigluhu laakiin waa nin siyaasiyaho isagu dana siyaasiyaho uu leeyahay buuba u socdaa diinkii ilaah iyo haddaan diidna amarkiisa dariiqiyo rasuulka iyo sharciga debeto loo raacin calayhi salaatu wasalaam durdurada firdowsiya jannada koob la dari maayo waxaan u qaatay waxay noqotay jannadiibaa waxay noqotay hadda wax qof walba laga gado jannada iyadoo dee ilaahay laga sugo oo qofku la yidhaahdo ilaahay la baryo layihahdo ilahu jannaan ku weydiisanay baan ogeyn soo maaha hadda waa la kombomisaayo si digirta loo miisi jiray baa kombomis iyadoo inta lagaa gadaa waa looyahay jannadaad gelaysaaye aniga sidaahan raba yeela soo ma garanaysid marka haddaan ilaahay diinkiisa sidii uu yahay loo raacin wacdalan qof jannada koob daraya indhaha saaray marka aan usoo laabto su-aashii ahayd dhallinyaradu sidee bay qayb uga noqon kartaa inay bulshada gaarsiiso afkii iyo dhaqankii waan bararkaa iga horreeyeyoo meesheedii buu dhigay hadalkana waxaa la yidhahdaa haddii lagu dhahana waa la dhaaftaa haddii lagaa dhaamana waa la dhahdaa waxaa ii yidhi ismaaciil barako inay fursad u helaan baa muhiim ah ay ku gaarsiiyaan bulshada afkii hooyo waxaa jirtay maalin dhexdaasaan waxaan u yimid dhalinyaro aada u badan oo weliba ka shaqaysa dhaqanka oo xarumo dhaqan oo ku yaalla magaalada nislii ayaan ka soo qayb galay hal su-aalahan weydiiyey waxa waaye waxaan waaye hal qof oo ka jawaaba dhalinyaradaasina waxay gaaraysay dhalinyaro fara badan oo waxaan isqiyaaso qiyaaskaygaan isleeyahay konton kor bay u dhaafaysay dabcan kelimadda way yaqaaneen laakiin wax lagala jeedo iyo aslan macno ay leedahay oo ku fadhido ma yaqaanaan saasaa waxa laga yaaba midna inuu xumaan u yaqaan midna uu caadi u yaqaan for example hooyada waxaa jira wadamada waxa weye gobollada dalka meel laga yidhaahdo habar meesha hooyaday la yidhaahdaa habartay ay dhahaan soo ma dad baa cay kelimadaad u yaqaana oo inay habartay in hooyo la yidhaahdo u yaqaan yacni qaarna waxay u yaqaaneen inay tahay hooyo oo dee wax fiican tahay macna ahaan labadaa qoloqoloodee kula saxan khadar adeer kelimaddaa marka macnaheeda anigoo raba inaan uga faa'iideeya dhammaan dhallinyarada kelimadda soomaali ahaan hooyo iyo habar waa same same sababtu waxa weeye hooyo macnaha laga wadaa waxa waaye waa hoo iyo waxa laga keenay markaan ku idhaahdo khadar xareedow mobilkan hoo iyo iyo mar haddaan ku daro inaan wax kalena kuusoo wadaad dareemaysaa soo ma qiyaas laisla wada yaqaana macnaha hoo iyo weeye waa qofka wax wax alba bixiya afka hoo dhaqanka hoo diinka hoo nolosha hoo yani nolo- qofka bixiyey wey oo laga qaato sidaas darteed baa waxa la yihahdaa afkii hooyo dhaqanka hooyo dalka hooyo calanka hooyo yani wax walba maadaama qofkii bixiyey ay tahay kelimadan habar iyaduna macnuhu waa hab bar habkii qofka u noolaan lahaa u seexan lahaa bulshada ula dhaqmi lahaa u cuni lahaa u shaqaysan lahaa u noolaan lahaa waa habar sidaas darteeda waxa la yihahdaa hooyo gabadha la dhalatay maxaa la yihahdaa habar oo yar weeye Een, bulshada soomaaliyeed waxaan ah, kula dardaarmayaa een, awalan midnimo Een, ah, in faraha laisku fiiqo layidhah kani waa qaran dumis kana waa qaran dhise kani waa eh, waa- hadda- hadda diinta xataa laftigeeda dadka culummadii faraha isku fiiqfiiqayso Eh, taas waxaan ka midaysanahay jirto soomaali baan nahay kalamana maarano Eh, waxaa jirta maanse ay- aan lahay oo la yidhaahdo murtidii dahabiga qayb yar oo ka mid ahayd oo waxa ay odhanaysa doqontiisa duulkii ka tagee dirirta soo aada kuwa ducaafadoodii wataa subax ka diirtaane haddii aad dadkaadii adiga ducaafadaada masaakiinta ka soo tagato oo mid tiraahdo kani waa waa waa xagjir kani waa mucaarad kani waxa waaye waa qarandumis kani waa sida hadaad tiraahdo dadkaadi ka soo tagato ee, waxaad imaanaysaa adigoo kaliga ah nin dadkiisii oo dhan wata ayaad iswajahaysaan marka bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay een, eh, doqontiisa duulkii ka tagay dirirta soo aada kuwa ducaafadoodii wataa subax ka diirtaane diiwaanka taariikhda waan ugu dambaynaaye nabadiid iyo qarandumis intaan dood ka dhiganayno taariikhda doorka ah maxaa aniga ii diidan isku duubni bay laba gacmood daris ku yeeshaanoo dawo ma lahan ruuxii adduun doona keligiisoo waqal iyo daruuraha da'aa laga daboolaa isaguna dabayluhu helaa dooda dabiiceedee isku duubma soomaaliyay wanadiindigii soomaaliya dhan waxaan leeyahay isku duubna isku duubnideedana wax noo gasha kuwaasi waxay kala ahaayeen ismaaciil geelle gabayre oo loo yaqaano ismaaciil barako iyo bashiir calisalaad maxamuud oo loo yaqaano abwaan daacad waxaana ay ka qayb galayeen barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo kulan dambe nabadgelyo
barnaamijkaasina khadar maxamuud xareed ayaa noo soo diyaariyay halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal aan idinkugu celiyo warkii caalamka dalka turkiga dadkiisa ayaa maanta waxa ay u dareereen doorashada codbixinta wareega labaad ee ku-celiska ah iyadoo madaxweyne rajab tayyib erdogan oo u muuqdo inuu dalkaasi xukunkiisa sii hayn doono ilaa labada kun iyo sideed iyo labaatanka hogaamiyaha dalkan ka tirsan isbahaysiga neto ayaa been ka dhigay saadaashii dadka isaga dhaleeceeya isaga oo natiijadii wareegii koowaad ee doorashadii la qabtay afar iyo tobankii mey ka codad badnaa hogaamiyaha mucaaradka kamaal kilshdaruglu kilshdaruglu ayaa waxa uu hogaaminayaa isbahaysiga mucaaradka oo ay ku midoobeen xubno horey xulafo ula ahaa erdogan kuwo islaamiyiin ah iyo kuwo cilmaaniyiin ah taageerayaasha mucaaradka ayaa u arka doorashadan mid muhiim u ah in dalkan laga badbaadiyo inuu gacanta u galo hogaamiye macangaga laakiin erdogan ayaa wareegii koowaad waxa uu awooday inuu soo hooyo natiijo uu wax yar uun kaga hooseeyey taradii ay qasabka ahayd inuu ku guulaysto ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ee loo adeegsado diyaaradaha droniska ah ee aan cidina wadin waxa uu ku qaaday magaalada kiyif habeenkii xalay laakiin inta badan diyaaradahaasi ayaa la soo riday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee dalka ukraine afartan ka mid ah konton iyo afar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ayaa beegsaday caasimada kiyif waxaana ku dhintay laba qof iyadoo saddex kale ay ku dhaawacmeen ciidamada cirka ee ukraine ayaa sheegay in duqaymihii ugu cuslaa tan iyo markii ruushku uu ku duulay dalkaasi bishii febraayo ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii ay konton iyo afar diyaarado ay ku duqeeyeen caasimada ukraine ukraine ayaa sheegtay in weerarka hordhaca ah ay sheegayaan in ilaa afartan diyaaradaha droniska ah la burburiyey warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markanna dhinaca kaalmaha heesaha
bilowgii iskaal gacalkaba beryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada ilowgiiskalgacalkaba beryo tegay xusiisto ilnugaylka barashada ballantiyo heshiiskii gabadhan baraara ku ballaynay xiisaa arooskii ballaara batarkiyo ciyaartii habluhu ay bilaayeen budhigihii unkaye u harbaaji waa adi u harbaaji waa adi isna baabi'iisii iyaaduu la bixi tima baarfuranka caashaaqa kaysoo ballaysee bidixaynta sheekada ka baxnaani yeriye baxshi soorya xididee beenta lagula xaalee kolkii lagu biciidsaday danta biday baroor diiq inuu igu bogsiiyey ibanbaanshay waa adi ibanbaanshay waa adi ibanbaanshay waa adi balaan sheeko baralay bartilmaantii waagii baaqi abwani maansadan baa laydaa barbardhigo jawaabtee bismi illaahi waa ko cabdow beertii aan limay haddii aanay ii bixin caddii baydantaydii badwaynta iyo xeeba ka tallawday buuro aanay ii bidhaamay cabdow beertii aan limay haddii aanay ii bixin haddii baydantaydii badwaynta iyo xeeba ka tallawday buuro aanay ii bidhaamay aanan basaasti bacadkiioo kulay lahaa dhibta kula maqooline mid bogsiisaan helay sow layma layma sama bixin erayadan bilkaydka baaciyo gacanta burdihiyo xijaabka seed uga baxaysaa saaxiib biriq dhacaysa mabelaa ma bayda boqolaanu turahayn kan beegsada ma geesa qofka baadi kama qambaylahshaa magacalba nin bekeday ma fulayba maholyow macilba bildhalata matiiba ninka bihinbihnaageed isku baraq nugleeya bi'iwa madoorba biya dhaca warkaygan adiguun ka bogan karin waxaa ku bishaaraa anna boogtii iga dhayay codkaasi sayd khaliifa wuxuu gebagaba uu ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
ubax baarka bixiyo ballaha casiiyo guda malabku yeesho barqa roobka daado bannaaniya ku yaal ciid ama buurtii daalod dusheedii ka soo baxay qalindaarka baasiyo ragga baratankiisiyo haddii